boqolaal qof oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir ayaa isugu soo baxay maanta fagaaraha dugsiga tababarka booliiska iskuul booliisiya ee magaalada muqdisho dibadbax ay uga soo horjeedaan weerarkii sabdidii ka dhacay ex control afgooye kaa oo dad badan ay ku dhinteen dhallinyarada soomaaliyeed ay dugo dhambaalkayga inta hooyo dhiilaysan ee dhaawacyada haysaa hasaydaan dhacayn iyo wixii dhibaya laabtayda caruuraha dhibkaas lagu dhaleen dhiisha culanaysan derbi dhisan ma haystaan dhulbay wada dhacdiidaane dhacantaa u sii dheer markay dhibicdu hoorayso soomaalibaa nala dhahaa mana dhammaan doono dhulka hooyo waa loo dhashaan layska mana dhiibo dibadbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ay ku muujinayaan sida ay u diidan yihiin qaraxyada joogtada ah ee lagu leynayo shacabka muqdisho ku dhaqan iyagoo sidoo kalena ku dhawaaqaya eraya ay ku cambaareynayaan weerarkaasi waa kuwan qaarkood oo ka hadlaya dareenkooda bismillahi raxmaan raxiim waxaan ka bannaanbaxaynaa maanta in ilaahay masaakiintii dhammaatay oo agoonta dadka lagu reebay oo maxay ahaytay in ilaahay iimaanka iyo islaamka ilaahay hana geliyo maxay ahaytay ardadii makas ma ka hurdo ilaahay ugu og ma ka hurdo ardadii jaamiciinta ahaa ayaa weli hortayda taagan qorraxda aan taagannahay dhibkaas nagu dhacay oo maanta agoon iyo dhaawac iyo dhimasho aan ku taagannahay aan maanta xanuunkannaha ayaan u soo bannaanbaxay bismillaahi marka hore magacaygu waxaa wacalaa afrax waxaan ka bannaanbaxaynaa in dhib na qabsaday wiilasheenni ciyaalkeenna ay ku dhammaadeen qarax iyo ex contarool marka maantadii ciyaalkii meesha ku dhammaado ardayda ahayna jaamiciyiinta ahayna waddankood wax u taraayeen oo meesha ku dhammaadeen xanuunka ay nagu hayaan xanuunkaas dardiisa ayaan bannaankan qoraxdaa u taaganahay waxaana jecelnahay inaan nabad helno hooyo soomaaliyeed aanaa mar walba wiilasheenna waa la dilaa wiilkayga curudkaa iyagoo lix ah oo u taagan qaranka soomaaliyeed inay difaacaan a waxaa loo gelshay waddada miino waa ilmo yaryar oo markiiba soo hana qaadaayo waxaa lagu dilo duuleedka muqdisho ilaaha u naxariisto inta dhimatay intii noolne ilaahay oo dhaawacna allaa u booga dhayo anigoo ah hooyo soomaaliyeed qureysho maxamed kaynaan ah waxaan ka bannaanbaxaa ubadkeenna oo laamiyada lagu hasuuqaayo dadka hasuuqayo waa inaa ilaahay ka cabsadaan dhiigga muslimka kuuma bannaano muslim walaalkaada dhiiggiisa kuuma bannaano waxaan ka codsanaynaa walaalaheenna inay iska daayaan oy ka waantoobaan xanuun baan nahaayo ayagana waa dhalnay kuwan la laaynayna waa dhalnay kuwa wax laaynayna anagaa dhalnay waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu qalbigooda isku soo qabiyo isoo rajo cisgacan qabsadaan waxaan ka banaanbaxaynaa qaraxyada iyo dhibaatooyinka naloo geystay oo maaragtay dhiiggayna uu daatay qulqulay ee maaragtay aan maalin walba maatada qaraxa lagu laynaayo ayaan ka tiiraayonay oon maantay ka banaanbaxaynaa marka ilmeyaan laguma adaayo qofkii maaragtay dadkii hadda maatadii aad iyo aad ayaa loo dhameeyey maatadii walaalahayna turkiga oo maaragtay gacan nagu siinayo waddankiina inay inoo dhisaan waddooyinka oo ku maadsan yihiin ayaa lagu dhiigood lagu daadiya iyagana maadaama maaragtay dhibaatadaas ay dhacday maamulka gobolka banaadir ayaa ugu baaqay maalin ka hor shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho in ay muujiyaan dareenkooda ka dhanka ah al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda qaraxii dhacay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish oo ka qayb galay isu soo baxa ayaa ka codsaday bulshada inay u midoobaan dagaalka al-shabaab isagoo ugu baaqay dhinaca kale ganacsatada soomaaliyeed in ay joojiyaan lacagaha ay siiyaan al-shabaab si aanay khatar ugu imaanin bulshada waxaa loo baahan yahay caqligu inuu shaqeeyo damiirta iyo caqliga wixii aan gelayn waa in layska diidaa la rabaa waxa ay sheegayaan wax la aqbali karo miya dadka waxbartay dadka hantida leh waxaan rabaa inaan u sheego kan waxbartay inuu dadka u sheego cadowgiisa inuu al-shabaab yahay inuusan ka baqan midka hantida haysta hantadaad handadaadda lacagaha baadda heer looga qaadaya waa inuu iska diido waayo ubadkii ubad ubadkooda ayaa lagu baabi'inaya waxaad adiga og tahay maanta haddii laga qaado berrinta ubadkaaga in lagu baabi'inayo inaad bixisaao soo doqonnimo maaha gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa sheegtay in ay isu soo baxeen si ay u muujiyaan dareenkooda ku aadan sida ay ugu xun yihiin qaraxa ay dadka badan ku geeriyoodeen iyadoo si kululna u cambaaraysay shacabka ku dhaqan caasimadda oo qof walba goobtiisa shaqo ka soo tegay una soo baxay inaan maantay aan cambaarayno inaan fariin u dirno dhagarqabayaasha inay gaarto goob walba iyo meel walba ay joogaan anigoo ku hadlaayo codka haweenka gobolka banaadir waa inaan muujinno qashuuc waana in fariimaha aan diraynay cadowga dhagooda si toos ay u dhacdo dhinaca kale isu soo bax ayaa ka dhacay ex control afgooye kuwaas oo dadka sameynaya ay ka cabanayeen in goobihii ganacsi ee ku burburay qaraxii sabdidii loo diiday in ay dhistaan islamarkaana ciidamada dowladda ay burburiyeen qaar ka mid ah goobahooda ganacsiga inkastoo ilaahi haatan arinta cabashada aysan ka hadlin hay-adaha amniga dowladda si kastoo ay ahaato waxaa si weyn loo adkeeya ammaanka magaalada iyadoo inta badan ay xirnaayeen jidadka muhiimka u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada muqdisho walow mar dambe dib loo fasaxay seynab abukan maxamed v o a muqdisho